guddiga horumarinta adeega bulshada ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku qabtay aqoon isweydaarsi ku saabsanaa ka warqabka leexsashada gargaarka bini'aadanimo ee la keeno soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa ballanqaadyo ku aadan ilaalinta gargaarka bini'aadanimo sidoo kalena loo gaarsii lahaa gargaarka dadka ku wada danta yar waxaana kulanka iska kaashaday guddiga horumarinta adeega bulshada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo hay-adda yunisef waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kulanka intii uu socday ayaa waxaa la ysku weydaarsaday sidii meel looga soo wada jeesan lahaa lunsashada gargaarka bini'aadanimo ee dalka la keeno gudoomiyaha guddiga horumarinta adeega bulshada ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan tro faarax cabdi ayaa ugu horeyn ka warbixisay kulanka iyo ujeedadii laga lahaa hay-adda maareynta mas-uuliyiinka shaqooyaal badan bay qabatay khaasatan gargaarka iyo caawimada maaha un dhinaca raashinka dhinaca caafimaadka iyo inay garab istaagaan climate changeka because cimilada aad bay u saamaysaa soomaalida khaasatan markay dhacdo abaaruhu iyo dadkan qoxootiyaasha marka shaqo badan ba qabataan waan la soconnaa aad baynu ku mahadcelina shaqada qabataan mahadsanid kulankan ayaa kusoo aadaya xilli gargaarka bini'aadanimo ee soomaaliya la keeno aan sidii loogu talagala loo gaarsiin dadka danyarta ee loogu talagala taasna ay ka yimaadeen caqabado badan iyo dhaliilo ka imaanaya haydaha samafalka ee gargaarka keena dalka